Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somalilan ayaa daahfuray kulan dib u eegis loogu sameynayay waxqabadka mashruuca Damal Caafimaad ee gobolka Maroodi Jeex. Shirkan oo dib loogu eegayay waxyaabihii uu qabsamay mashruucan Damal Caafimaad ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Caafimaadka, Hay'adda Allied, Maamulka Gobolka Maroodi Jeex iyo kan gobolka Gabiley. Madaxa mashruuca Damal Caafimaad Maxamed Ow Cali iyo madaxa hay'adda mashruuca fulinaysa Axmed Cabdiwaciis ayaa si isku mid ah kaga hadlay ahmiyadda mashruucani Damal Caafimaad uu u leeyahay dadka ku nool deegaanada maamulka Somalilan.
kulanku hal maalin buu inoo socon doonaa haddii la yidhaahdo ujeeddooyinkiisuna waa laba ujeeddo ujeeddada koowaad waxa weeye inaynu qiimayn iyo dib u eegis ku samayno wixii inoo qabsoomay intii mashruucu socday iyo gaar ahaan sanadkii mashruucu wuxuu bilaabmay bishii abril bishii afraad ee sanadkii iminkana bishii saddexaad baa gebagabo ku dhow ee sanadkii marka waxaynu dib u eegis ku samayn doonaa mashruuca wixii inoo qabsoomay sanadkii ahdaaf baynu lahayn targets baynu meel dhignay waxaynu eegi doonaa haddii laha yidhaahdo guud ahaan maxaa inooga qabsoomay waxyaabihii aynu qorshaynay sanadkii hore ee mas-uuliyiintii gobolladii degmooyinka inoo joogay waynu qof walba shaquu leeyahay markaa bal wada shaqaynteenii maxaynu ka baranay maxaynu sii hagaajinay u baahan in la sii qurxiyo qodobkan waynu eegi doonaa nahay allight oo ah hay-adda mashruuca fulinaysa waxaan jecelnahay inaanu mar walba u taaganahay sidii mar kastaba xidhiirka wasaaradda iyo hay-adaha maxaa la yidhaahdaye xarumaha aan ka shaqayno inaanu xoojino sida fiican ee wasaaradda noola shaqaysana waxaan jecelahay inaan iyagana uga mahad celiyo mashruucanna siduu hadafyadiis lagu talagalay u gaari lahaana waxaanu runtii mar walba jecelnahay inaanu ka shaqayno kolley kulankeenana wuxuu noqon doonaa dhinaca kalena waa isla xisaabtan aynu wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan marwa zamzam maxamed saalax ayaa ka mahad celisay dadaalada ay bixiyeen hay-adaha fulinayo mashruuca damal caafimaad oo ay tilmaamtay in wax badan ay ka tareen goobaha caafimaadka ee deegaanada maamulkaasi somalilan way idiin qabsoomeyn wax badanina waa qabyo dee adduunkaba qabyo ah laakiin waxaanuun anaa ugu faraxsanahay kormeeradii aanu marnay inaan wax badanoo fiican ku aragnay hay-adda alight oo leyla doctor leyla joogto na aad baan u mahadinayaa si wanaagsan bay noola shaqaysaa hadiyo gooraalana emergenciskeyaga si deg degahoo waxtar labay uga jawaabaan waan ugu mahad celinayaa waxaan aada ugu mahad celinaya suduwayaasha kasoo wada qaybgala jooga wixii insha allah dee hadiyo gooraalo wax kastoo la qabanayo obstacalba hoos hor yimaada kuwaana inaad aada uga hadashaano dhibatana aanu isku dayno inaynu wax ka qaban karno waxaynu wax ka qaban karno waxayna wax ka qaban karin inaynu dee kuwaatarka kale u dhiganno laakiin waxaan idinku baraarujinayaa dee wasaaradda caafimaadku waxay u baahan tahay reform aada u weyn idinkuna hor dadkii reformkaa sameynaya inaad tihiin insha allah marka kolley wasaaradda wasaarad ballaadhan oo reformku deg deg u muuqan maayo wasaaradaada waxaa laga yaabaa gebigeeda in maalin lagu wada bedelo laakiin annaga ay muddo dheer nagu aad soo jiraan inaan reformkaa sameyn reformkaa waxaan doonaynaa inaad nagala qayb qaadataan mashruuca damal caafimaad ayaa si wanaagsan kaga howlgalaya deegaanada maamulka somalilan waxa uuna shaqo kaab u yahay goobaha caafimaadka ee deegaanadaasi ka jira